bulshada ku dhaqan deegaanka guubeen ayaa ah kuwa ku nool tabacashada beeraha beeralayda deegaanka guubeen ayaa waxay xilligan saameyn gaar ah ku yeeshay abaaraha ka jira qaar ka mid a deegaanada dowlad goboleedka jubbaland wax soo saarka beeraha ku yaala guubeen ayaa hoos u dhacay taasoo sababtay biyaha webiga oo dhannaan noqday oo aysan beeralayda deegaanka ku tabcan karin ee biyaha maryan ibraahim cumar waxa ay tabcashada beeraha ku jirtaa ku dhowaad soddon sano waxayna warbaahintu waamuu sheegtay in ay dowladda iyo hay-adaha uga baahan tahay caawinaad dhinaca adeegyada beeraha wax walbaa noogu soo go-ay hadda wixii ma haysano abaaraa imaata roob male micnaha matoor hadda na caawiyo nagu filana ma haysano dad haddaa matoor oo wax meel aan saaran karinaaba la midnahay anaga roob la-aanta roob la-aantaa keentay kuleelkaana dhacay roob ma laha caawiskana ma gaarayo dadki waa baahan yahay tuulooyinka isku mid hala noqday marka aad iyo aadaan uga baahana xagga beeraha in garab nagala siiyo biyaha waxaa waay markuu na haleeyo kadib ay naga noqdaan waa isaga faa'iidaysanaa oo biyaha hadday beeraha galaan aad bay noogu fiican tahay hadda biyana ma leh webigii biyo male biyo dhanaan uu keenaa beeraha laguma shuban karo bad biyo uu wadaa farihii xiraday rabaan nagala caawiyo iyada nafteed biyaha markaa jiilaa la gaara baday noqonayaan biyaha webi isku dariya nagu soo fasahmaya marka isku daray naftiis nagala caawiyo nagala xiro waa u baahannahay farahaas qaaraa ayaan wax laga sameeyey welina ma suurtagelin taa waxaan leenahay beeraha naga caawiyaan beeraaleyaan nahay konton isideed sanan ku jiraa ilaa cimrigii beerlen fali jiray beerihi hadda farahan kasoo qaadna waxaan haysano male wax naga caawiyaan aad uga baahannahay hay-adda dowladda jubbaland kulli waxaan uga baahannahay garab qabasho ugu dambeyn yunis cabdiraxmaan geedi waa guddoomiyaha xalinta khilaafaadka deegaanka goobweyn wuxuuna warbaahintu u sheegay in gargaar deg deg ah lala soo gaaro beeralayda deegaanka goobweyne beeraley baan nahay ani aan kuleeyahay hadda matoora baan leeyahay beerbeer matoor baan leeyahay jiima ah badi qudaar baan noo baxda qudaartii way baxaysaa suuq ma haysanaa hadda oo kale caagadii jirgaantii iyo labaatanlihii qudaarta ahayd yaanyada markay soo godo waa hal doorar iyo ka yar bayaa la iibinayaa isma bixinayso qudaartii shidaalkii iyo daawadii iyo makiinadii iyo wixii isma bixinayaan ma haysana haddana caawitaan hadda aan helayna hay-ada waxna soo gargaarsiiyaan wey hay-adahaas waxaa weeye qutuduruuriga kama badnaba caawin ilaa hadda maalgelin aan haysana aan dhihi karaa ama wasaaradda maalgelin aan hadda aan heli karno aan sheegi karno aan caddayn karno ma haysana welina ma soo gaarin inaan waxaan u baahnaan lahayn maalgelin aan helna horta wasaaradihii iyo ku shaqa lahaa inaan ka helna maalgelin buuxda qofka beerta loo maalgeliya taasaan u baahannahay taa haddaan helayna qudaartaas inna laga caawiyo beerihii ha noqoto falkii ha noqdo abuurkii ool wixiiba beer u baahnayd inaan agabkii beer u baahnayd inaan helnaan yaan yaan rabnaa waddanka soddon sano u burbursanaa maadaama u burbursanaa lama heli kara qof kastoo hadda daala dhac baa haya haddaan soo kabsanaynaa kabsiga hadan waxaan rabnaa caawitaan badan oo maalgeliya inaan aan helna meeshay noqotaba si kastaba haatee beeralayda deegaanka goobweyn ayaa waxa ay hay-adaha iyo dowladda intaba ay markaasi ka codsanayaan in nala soo gaaro adeegyada aas-aasigu ah beeralayda deegaanka